barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga manasa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axaada bisha agost waa sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobbadan inin hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno dhallinyarada iyo hogaaminta waxaana marti noogu ah nin dhallinyaro ah oo maamula shaqaale ka badan shan iyo toban kun waxaad sidoo kale maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada dharka hore loo isticmaalay amaba loo yaqaano huudhayda oo ka sheekaynaya siyaabo kala duwanna ee nala wadaagaya weliba magaca ayay ka beddeleen iyaga oo heesana u sameeya hablo sidii hibaaq baxay ubaxana la haybada hoo dharna gashadaybaa hore loo jalleecaa bilicdooda hodanka ahee hoo dhar la soco hore uu socod ninkii ah iyo dhallinyaro haybad u labisatiyo hooyo iyo dhallaanba inta hoo dhar xidhataa heegada ka muuqwacanoo haykalaas loogu yeedha
dhinacii heesaha ayaan iyaguna meesha ka maqnayn
gabdhahaan gacalkooda gabayay ku dhammaadeen
sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba inta barnaamijkan dhallinyarada maanta uu socdo ayaad ka bogan doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warka caalamka dagaalyahanada ay taageerto dowladda turkiga ee ka dagaalama suuriya iyo xogaga kurdiyiinta ah ayaa isku dhacay sabtidii shalay dagaal ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka syriya tan ayaa ka dhigaysa in labadan maleeshiyo oo xulufo la ah maraykanka ay iyaga isku soo jeesanayaan halkaay markii hore u midaysnaayeen inay la dagaalamaan kooxda daacish wakaaladda wararka ee turkiga ayaa ku warantay in hoobiye ay soo tuureen maleeshiyaadka kurdiga uu ku dhintay hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington barnaamijka hibada iyo al abuurka toddobaadkan waxaanu idinku haynaa oon ku eegeynaa dhallinyarada iyo hogaaminta waxaana marti noogu ah nin dhallinyaro ah oo maamula shaqaale ka badan shan iyo toban kun oo qof ismaaciil xuseen farjar ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonnaa dhallinyarada iyo dhinaca hogaaminta waxaana toddobaadkan marti noogu ah wiil dhallinyaro ah oo loo magacaabay hay-adda shaqaalaha dowladda ee somalilan waa sharmaake axmed maxamed geelle madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaana dhowaan xilkaasi u magacaabay sharmaake oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa wuxuu maamuli doonaa shaqaale dowladeed oo gaadhaya ilaa lix iyo toban kun oo shaqaale ah iyo weliba siddeed iyo afartan hay-adood oo dowli ah oo ay ku jiraan ilaa lix iyo labaatan wasaaradood oo hay-adaha dowladda ka mida haddaba sharmaake ayaa marti ugu ah barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan bismillahi raxmaan raxiim walaal ismaaciil xuseen farjar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a waan dhowahay walaal dhowaan baa lagu magacaabay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee dowladda somalilan horta nin dhallinyaraa baatay inta aanan ku weydiin dhallinyarada iyo dhinacan ma garanaysa hogaaminta iyo arrimahaas bal horta dareenkaaga mas-uuliyaddan lagu magacaabay ee guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha walaal dareenkaygu waa wax farax iyo iyo iyo iskugu jira runtii murugo waan faraxsanahay oo waxaan ku faraxsanahay fursadii dhallinyaranimo inaan walaal helo oo dhalinyarada meelo badan oonu markaanu kelinahay aanu tegi jirnayn haddii wax laga qaban lahay fiicnaan lahayd inaan maanta dee hogaankeedii iyo halkii laga hagaya aan ufadhiisto walaal waan ku faraxsanahay sidoo kale walaal culayska iyo mas-uuliyaddana dee sida ilaahay noo sheegay waa wax culuso iyada laftoodana waa wax dareenkayga mid ku mudan oon ka warwarayay in ilaahay subxaana watacaala igu caawiyo inaan himladaa iyo higsigaa dhalinyaradu ay wada leedahay aan gaadhsiiye marka walaal eh, waa waa dareenadaa kala duwan baa gudahayga ku hirdamaya runtii waan gartay n dabcan hay-addii shaqaalaha ee dowladda somalilan ayaa lagu dhiibay bal dadku say u fahmaan n cidda uu sharmaake oo wiil dhalinyaro ahi maamulaya inta ay leegyihiin bal haddaad sawir guud naga siisid waa run waa hay-adda shaqaalaha dowladda ama civil servant commission walaal sawir guud haddaan kaa siiyo somaliland waxa ku nool dadka ugu badani waa dhalinyaro caqabada ugu badan ee haysatana waa shaqo la-aan dowladdana waajibaadkeega waxaa ka mid a dadka iyadu maamulaysa inay shaqadooda iyo nabadgelyadooda iyo horumarkoodaba ka shaqayso marka walaal muuqaalkaas ka qaadanaysa waxa weeye dad ama qof uun markaa maamulaya lix iyo toban kun ku dhowaad oo shaqaale oo reer somaliland ah isla markaana ku dhex sugan lix iyo labaatan wasaaradoo dowladdu leedahay iyo laba iyo soddon hay-adood oo madax bannaan oo dowladduun hoos imaad sideed iyo konton institution ama hay-adood iyo lix iyo toban kun oo dadoo dhex jooga maamulkooda maarayntooda iyo baahida shaqo iyadna soo kordhayso maalinba la doonayo tiradii intaa in ka badan inay kusoo korodho ayaa walaal albaabkeedii aad u joogtaa qaabkay kusoo gelayeenna waad qurxinaysaa yood qorshaynaysaa marka ay soo galaanna dhib badan baa mararka qaarkood qabsato iyagiiyo shaqadii ama ka gaabiya ama loo shaqeeyihii hay-adda dowladda ka mas-uulkahayo u arka meela uu isagu leeyahay oo loo shaqaynayo oo takrifalkeedii iyo kategiddeedii iyo dallacsiinteedii iyo darajaynteediiba u madax bannaan u arkay inuu u madax bannaanyay inaad isagana laga daba tego walaalo dallacsiinta iyo darajadaba uu ku xidho tacabka iyo dadaalka qofka isla markaana caydhintu aanay mid ciil keenta noqone noqoto mid hanaankeyga iyo iyo hab- hanaan habboon loo maray ayaad iyadana walaal ku ilaalinaysa marka waa qof un marka horena shaqadiisii soo raadinayso markuu soo galo nidaam cadaaladaysan aad u samayso ay dadku kala badiyaan in soo gashana haddana waajib baa kaa saaran inaad ka hadhin waad ka daba tegaysaayo qofkii halkii ku habboonid ma la geeyey ee, fursad wanaagsan oo wax isbedel ku sameeya ma loo abuuray isla markaana caydhintiisa iyo darajayntiisu ma ku xidhan tahay hanaan cadaaladeed waa labadaasaa runtii ay ugu weyn tahay dee tirada iyo hay-adaha iyo hawsha taa laba intaasay tahay waan gartay n sharmaakow xilligan la joogo oo kale n arday badan baa jaamacadaha ka soo baxda oo n dhowr kun oo arday ah saddex kun ilaa shan kun ilaa lix kun oo arday arday kor u dhaafaysa ayaa soo qalin jebisa suuqii shaqada oo awalba dhalinyarada boqolkiiba shan iyo toddobaatan lagu sheego inay shaqala ay yihiin bay yimaadaan maxaad is leedahay bal dhalinyaradan n sidee baa shaqo loogu abuuri karaa ay u heli karaan fursado shaqo walaal horta aad baad umahadsan tahay walaal shaqada iyo shaqo la-aanta iyo waxbarashada saameyno walaal wada togan oo toosaa ka wada dhexeeya walaal qofka shaqo wuxuu si wanaagsan u helaa markuu aqoon wanaagsan oo lasoo qaabeeyey uu qofku soo barto ee, oo markaa ku habboon inuu shaqo wanaagsan bulshadiisa ka dhex heli karo sidaa darteed jaamacadaha iyo dadkuna waxay waajib ka saaran yihiin inay mar walba dareemaan maxay bulshada u baahan tahay ama qof nooc maaha sanadahan soo socda la filaya marka walaal dee talooyinkoodna iyo qorshayaasheenu waa inay ku aadanaadaan in suuqa la qiimeeyo suuqu waxa uu u baahan yahay oo lagu dhex qaabeeyo markaa qofku intuu aan hay-addii waxbarasho kasoo bixin hadday noqoto in xirfadihiisa la dhiso hadday noqoto in lagu dadaalo facultiska iyo waxyaabaha qofku baranaya inay noqdaan baahi maanta suuqa taalla markuu qofku soo baxaba aroorta ku xigtaba shirkaduhu ay usii ballansan yihiin marka walaal baahida suuqa iyo waxbarashada jaamacadda taallo laisku miisaamo ayaa Waan saameyn gartay.
toosa ku leh shaqo helidda walaal shaqaalaha haddaan sii dhex galo bal maxaad ula jeedaa bal haddaad dadka u yar fasirtid oo tusaalayaalkaas iyo sidoo kale macnaha qofka dhalinyarada ee soo baxoo kale n s- maxaa maxaa tusaalayaal naga naga siin karta macnaha sidee buu shaqo u heli karaa walaal aniga waxa iga muuqanaysa hadda ee, dalka somaliland aynu ku nool nahay ama dalalka aynu jaarka nahay oo deriska nahay waa xilligii waxay ku jiraan ay hana qaadayeen ama ay horumarayeen haddaad ufiirsato dalalku walaal markay horumarayaanna meelahay ka horumaraan waxaa kamid a warshadaha iyo iyo runtii wax soo saar inuu dalku yeesho kor u kaco warshadaha iyo nidaamyadaasoo dhanna walaal waxay u baahan yihin dad xirfad leh xirfad leh aqoontu walaal haddaanay farsamo iyo xirfadi la socon aqoontu keligeed iyadu dee hantida ma dhasho tusaale ahaan maanta markaad jaamacadaha ku noqoto way yar tahay inaad aragto nin xirfad leh oo markuu soo baxay suuqa bilcamal ku noqonayo tusaale ahaan walaal dhakhtarku markuu kasoo qalin jebiyo jaamacadda waa xirfad leh waa mihnad leh markuu soo baxa way adag tahay inaad aragto dhakhtar binaa camal ah sidoo kale walaal macalinimadu waa xirfada waa iskilo qofkii qaabka wax loo barayo siduu ardayga wax u fahmayo sida loo imtixaamayo waa xirfad iyaduna sidaa darteed dad somaliland suuqeyga markaad joogto way yar tahay inaad aragto dhakhtar iyo technician iyo macalin iyo nimanka xirfadaha le oo suuqa dhexdiisa ku dhex bilaa camala way yar tahay walo way jirto haddana way yar tahay inaad aragtahay marka walaal dal horumar ku socdaan nahay dal tallaabsanayaan nahay dal albaabadiisii warshaduhu qaarmeen baan nahay dad fursadihiisii camal durba qaar soo muuqdeen oo shirkado waaweynoo ismaaciil ood ka warqabto d b wel iyana soo hungureeyeen baan nahay dal oo afar boqol oo milyan ay gashanayaan oo warshado iyo elevators iyo wiishash iyo cilmi kale imanayo waxaasoo dhani wahal waxay u baahan in laga fikiro in maadaama dalku horumarka noocaasa ku socdo dadka soo baxayana ay noqdaan dadkii aynu u baahnayno dhammaantood aanay noqon xafiisyahan waan gartay ay wada noqdaan xirfadyahan waan gartay n saad ka dhawaajiso waxaa jira inta badan ardayda jaamacadaha ka soo baxda n waxay bartaan arrimo aan la xidhiirin dhinaca xirfadda oo qaarkood waxaa laga yaabaa eh, dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo n waxyaabo noocaasay bartaan eh, ama political science n ama arrimahaasina inta badan ma aha waxyaabo qofku uu si toosa ugu shaqo tegi karo ee waxyaabo u baahan qaar badan oo ka mid a haddaanu qofku takhasusii raacsanoo aanu n si gaara meel ugu sii takhasusin n su-aashan u socda waxa weeye n innama kugu jirtaa qorshaha adiga iyo dadka kale ee ama gaar ahaan jaamacadaho kale intaa wada fadhiisataan n xilliyada soo socdoo kale in bal laga fikiro la yidhahdo war sideeba kor loogu qaadi karaa n xirfadaha ardayda soo baxaysa waa runtaa oo wa- waynu dareemaynaa in eh, sidaynu hadalka kusoo celcelinay inay muhiim tahay ardayga inaynu kusoo qalabayno wax markaas suuqa u baahan yahay annagu ka wasaaradaha dowladda ahaan ama hay-adda shaqaalaha dowladda marka la idhaa waa dhabo way way fiican tahay ama waynu ka shaqayn doonaa in wasaaradaha la qiimeeyo sanadaha soo socda maxaa ka maqan xirfadyahano nooc ma ah wasaaradda ganacsiga wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimad wasaaradahoo dhan markaad eegto waa inaad isweydiiso war sanadaha soo socota baahida taala nooc may u eg tahay isla markaana laga fikiro in dadka inoo soo baxaya ay noqdaan dad ku qalabaysan baahidii markaa wasaaradaha taali si dawladdu ay meel walba uga dhamaystiranto aanu dawladda rifyo ku sameyno shaqaalaheega iyo xarumaheyga shaqo baahin noocmaa dhex taalla maxaan weli laga buuxin qaybteen weli laga gufayn miyay isku filnaadeen miyaa maya la tebayaa cilmi gaara oo ka maqan wasaarada in lagu horumariyo marka aanu ka talino in si fursadaha wasaaradaha yaalla ayay shaqadoonka ay u bataan in dadka wax noo soo saaraya waxbarashada qayb ka tahay in iyaguna walaal nala fikiraan inaanu helno dad ku habboon goobaha ama baahi loo qabo walaal shayga adigu markaad baahi u qabtiy marka adiga laguu qabo way kala duwan tahay marka adigu aad qabto fursadaad ku helaysaa waad dareemaysaa tacabkay kaa rabto marka se adiga laguu qabo walaal dadku iyaga adan ku daynayn iyo hay-adaha shaqa ee shaqa bixiyayaal marka way fiican tahay walaal ama waynu ka fikiri waynu qorshayn in ay lagama maarmaan noqoto dadkay noo soo baxay dad aynu u baahanay inay noqdaan dhalinyaro badan ayaa damac siyaasiga ku jira oo waxay jecel yihiin in ay marun ka midha dhaliyaan hankooda siyaasiga ah oo n qaar badani jid dheer bay laga yaabaa inay u sawran yahay n maxaad ku odhan lahayd dhalinyaradaas oo kale? maxaad tala siin lahayd walow aanan siyaasi ahayn haddana haddii aad tibi talo dhalinyarada maxaa si guud loo kala qaadan lahaa walaal talada keliya ee maanta aan isleeyahay way ku habboon tahay waxa weeye dhalinyaradu in marka ay kolba hawsha ay hayaan ay si ikhlaas leh oo niyadsami leh oo ilaahay dartii leh oo bulshada sugaysa waxa ay ka filaysa ah inay walaal u shaqeeyaan shaqada qofka shaqada kale walaal gacanta u qabato daadahaysa walaal dadnimadaada ee, qofku markuu wax soo bartiyo goobta shaqo inta udhaxaysa waa shaksiyadda qofkaa la idhaha shaksiyadda qofkaa walaal daadahaynayso way fududahay inaad intaad meel ka soo baxda shaqo heshaay laakiin shaqadaa markaad heshay inay noqoto mid horumar kuu horseeda oo gacanta ku qabata oo horey kuusii wada oo ilaa boose siyaasi ummadda inaad u talisaba a ku hogaamisaay walaal waxay ku xidhan tahay shaqada kolba ummadda aad u bandhigtay bini aadamku waa markhaatiyaasha ilaahay ee dhulka jooga iyagaa haddaad dadaashana kugu abaal marinaya haddaad dadaalisana iyagaa walaal halkii aad joogtay baa laga yaabaa tobanaan sana iyo ka badanba inaad isla goobtii un ku qaadato waxaa sidoo kale iyaduna lama huraan ama lama ilaawaana in aanu jirin qof dhulka laga magacaabo ilaa qalinkiisu samada ka dhaco qofku ilaahay u gartay inuu ummadiisa wax ka mida u adeego marka qofku inuu ilaahayna garto saamaynta uu dunyada kuleeya ilaahay oo ah horumarinta iyo dallacsiintaba in halkiisa ka timaado isla markaana aanu qalbiga ku hayo dadaalku sida uu lagama maarmaan u yahay derajadaad kolba helayso kaasi wuxuu ahaa sharmaake axmed maxamed geelle guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ee somalilan waana wiil dhallinyaro ah wuxuuna marti igu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmaydho waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a deegaanada soomaalida waxaa arrimaha laga ganacsado ka mid ah dharka hore loo isticmaalay ee laga keeno dibadda dharkan oo qiimihiisa uu hooseeyo ayaa loogu yaraa hudhayda haddaba dadka ka ganacsada qaarkood ayaa magaca ka bedelay oo ugu yeera hoo dharka iyaga oo u sameeya heese kala duwan wariyaha v o a jabuuti sagale siciid faarax ayaa ka mid ah dadka ka ganacsada oo dadka ka ganacsada la kulantay waxaana uu ku bilaabayaa magaciisa sheer cabdi yoonis waxaan joogaa balaas ku yaala oo dharka huudheerhka lagu iibiyo kaartakaad waxaanu iibinaa dhar iskugu jira dhar dumar dhar hablo maxaanku dhar caruureed rag waxba kama maqnaa waxaanu iibino sidoo kale dadka ugu badanaya wax naga iibsada waxay u badan yihiin dhalinyaro siiba hablaha oo aad u isticmaala dharkan annagaa barnay inta badan markii markii hore dharkan waxaa magaciisa iyo dadku ay ka yar ay si kale u fahmeen magacaan ficnayn baa loo bixiyay bay ahayd hudhayd annaga waxaanu nidhaahnaaba dan la helay waa marka waa dadka dantoodii oo meel yar laga helay dan la helay dan la helay waxa weeyaan qofkii oo shay qualitya ku helaya qiimo yaroo aan dhibaato u geysanayn isaga waa kelmado badan ba oo dadkii waxaan ka shaqaynaya waxay ku dadaalayaan inay magacan bedelaan oo hudhaydhka dadka oo hore loo fahamsanaa in dharkanuu yahay dhar qofkii lahaa uu dhintay oo saa loo soo ururiyey markaa dharkan waa magacaasu leeyahay dhar laga dhintayna maaha waa imika boqolkii soddon dadkeenu way fahmeen inay dharkan iibsadaan wuxuu dharkani sahlay in dadkii dhaqaaloogu sarreeyey imika yurub oo kala joogay iyo kuweenii halkan joogay danto yar dantoodu yarayd inay isku dhar xidhaan oo inan maraykan ama yurub jooga dharku xidhnaa halkana laga xidhan yahay isagoo qiimihiisuna uu qiimo yaroo fiican yahay marka dadka kale waxaanu sheegaynaa inay inay bartaan iminkana dad fara badan oo naga iibsadaa way jiraan oo hablo dhalinyaraa nama dhalinyaraa xataa kuwii ugu naqnaqnaa carruurta laba sano oo maxaanku dhahdaa dhowr bilood jirtay baan xitaa dharkooga iibinaa marka wallahi way dadkeynu way fahmayaan iminka aad bay soo fahmayaan nambarka ugu badan ee naga iibsada dhalinyarada waa boqolkiiba imisa waxa naga iibsadaa dadka keliyoga annaga customarka meesheedan ku xidhan boqolkii toddobaatan waa dhalinyaro waxaa soo raacaa dad waaweyn oo maxaanku dhahdaa burburan oo sayskow aada u waawen yahay ka waayey dhulka kale dharka jadiidka ha lagu iibiyo dadkaasina way jiraan laakiin dadka ugu badan wax naga iibsadaa waxay u badan yihin dhalinyaro siiba hablaha waan u nashqadaynaa xitaa waan wixii hadduu shaygu hadduu cajabiyo ama ha ka weynaado ama hadduu ka yaryahay inuu mushkilad leeyahay waan waan u farsamaynaa jiibadii oo kale laastig baa loo geliyaa xataa kuwo mag aan bedelabaa jiraba say u samaysnaayeen oo garan garankii qofka hadduu halkan mara ka helo cajibiso maradii qualitigeeda waa dib buu u toli karayaa baa loo hagaajin karaya wuxuu u toli karayaa dib sidii uu doonaya baa loogu samaynaya maradiiyo qualitya sidii uu doonaya loogu samaynaya waxa qofkii shaygu harqadiisu ma cajibisay baa yaa muhiima ha dad badan oo saa usii ilbixayna way jiraan waa shaqo iminka dadkeynu ay maca shaqo ahaanna dadku sii baranayaan oo ay shaqo ka dhiganayaan shacbigii caadiga ahaana ay ku xidhmayaan oo dhar ay iibsadaan oo xidhaan ay ka dhigayaan oo waa run dhalinyaro badan baa iibiso ka shaqaysto noloshooda kasoo saarta waa run dhalinyaro fara badan oo anu ka mid ahay baa imika ku baraarugtay in dharkani uu yahay wax la iibin karo oo laga shaqayn karo yoom laga soo saari karo marka maalintee baad furtaan oo dharka inta badan laydinka iibsadaa wallaahi dadku waxay kelmad hore u baxday baa jirtay dad waxaa la furaa khamiis baa yaa laakiin anagu waa maalin kale aan ku darnay khamiis iyo isniin baanu furnaa oo wax wixii hore ka duwan ay keliyoog noogu yimaadaan saad ii sheegtay bashiir cabdiyow tix gabay ah ayaad u samaysay dharkan huudhayda oo magicii aad kaga bedelayso huudhayda oo aad leedahay hoo dhar hoodharnimaan haysan bay dhexan haysaa bal tixdaa ii mari tix baan ku dhiirigelinayaa magacan si magacan cusub wuxuu yidhi hub ruuxle oo wacan heer sare ah oo loo bogay harqad waafiyoo adag habsanna loo talay waa hoodhar hablo sidii hibaaq baxay ubaxana la haybada hoo dharna gashadaybaa hore loo jalleecaa bilicdooda hodanka ahe hoo dhar la soco hore uu socod ninkii ah iyo dhallinyaro haybad u labisatiyo hooyo iyo dhallaanba inta hoo dhar xidhataa heegada ka muuq wacanoo horumar kuwa gaadhiyo hodan iyo kuwa xoola haystaba heemaalka aragtida aad uga horreeyo hay kalaas loogu yeedhaa hanti mid aan lahayn iyo nin hawli ku furan tahayba hoo dhar waa u hiiliyaayo hadba inta uu hayaabaa hub bilicsan u goyo wuu ku hagarbaxaa hadal iyo dhammaantii hoodhar nimaan haynin bay dhaxani haysaa hoodhar la socda
howdhay niman haysan bay dhexan haysaa hadda waxaanu ka dhignay hoodhar niman haysan bay dhexan haysaa waka waxaanu ku bedelnay hoodhar nimaan haysan bay dhaxani haysaa hoodhar dadku way iibsan karayaan ha ku dhiirada gashada waa qiimo jeebkaaga waxba badan u dhimayn een, dhar quality oo qurux badan oo een, qof walbana wixii uu jeclaado uu ka dhex heli karayo waa een, dhar asturan dhar een, een, maxaan ku dhaha waqtiga la socda kuwa tayo badan leh een, wax wal oo la xidho hoo dhar een, u jira markaa hoo dhar la socda iibsada ha ka xishoonina een, inta ka xishootana waxaan leenahay kusoo dhawaada oo aada u iibsada insha allah
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka reer jabuuti ee ka ganacsada dharka horey loo isticmaalay ee loo yaqaano howdheyda waxa uu magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a isagala siciid faarax halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
weli waxaad nagala socotaan v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhalinyarada maanta ee xilliga duurka aad ka dhegeysaneysaan idaacadda v o a haatanna dhinacii heesaha waa hees uu qaado fanaanka weyn axmed naaji sacad waa heestii gabdhaha
Aan gacalkooda gabadhii ku dhammaaday wax ma ku galaane waxba kuma gardaaye gabdhahaan gacalkooda gabadhii ku dhammaaday waxba ku galaane waxba kuma gardaaye garokayaa iga galo oo dartii ku sheegahaye
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka axmed naaji haatanna dhinacii ciyaaraha iyo waa kan nuur xasan nuur
aan ku bilowno horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee leicester city ayaa soo xareysatay guusheedii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda swansea ciyaarta oo uu hareeyay roob mihigaan ah oo shalay ka da-ay magaalada leicester ayaa waxaa goolasha ay ku badisay leicester u kala dhaliyey jemi vardi iyo wes morgan goolka keliya ee swansea waxaa keenay ciyaaryahan leroy ver arsenaal ayaa sidaasi si la mid ah u xaqiijisay guusheedii koowaad ee xilli ciyaareedkan horyaalka dalka england markii ay si xaraga leh uga badisay kooxda watford iyada oo ku garaacaysa saddex gool iyo gool arsenaal qaybtii hore ayay iska boobsiisay kooxda kasoo horjeeday kadib markii ay dhalisay saddexda gool ee ay ku adkaatay kuwaasoo ay kala saxiixeen santi cazorla alexis sanchez iyo masuud ozil goolka calanka ee kooxda watford waxaa dhaliyay roberto bareyra haddii arsenaal iyo lester ay heleen guulahoodii ugu horreeyey waxaa dhinacooda dhulka la dhigi la-yahay oo isu jawaabaya kooxaha chelsea iyo manchester united oo xalay xaqiijiyey guushoodii saddexaad oo xiriir ah tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkan cusub ee labada kun lix iyo tobanka labada kun toddoba iyo tobanka ee horyaalka ingiriiska chelsea waxay si xaraga leh uga badisay kooxda banley oo ay ku jajabsatay saddex gool iyo eber goolka koowaad waxaa daah furay laacibka kooxda chelsea aadan hazard waxaa labeeyey william halka uu soo qatimay moses oo beddel ku soo galay guushaasi ayaa ka dhigan in chelsea ay hadda sagaal dhibcood ku qabatay hogaanka horyaalka inkastoo ay isku dhibcan yihiin kooxda manchester united oo xalay si dirqi ah uga adkaatay kooxda holl goolka oo yimid daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta ayaa waxaa saxiixay ciyaaryahanka da-da yar marcos rashford oo beddel ku soo galay ciyaaraha kalena tottenham iyo liverpool ayaa isla dhaafi waayay barbardhac gool iyo gool ah sidaasi si la mid ah crystal palace iyo bournemouth ayaa kala qaybsaday bareejo hal iyo hal ah everton waxa ay gool iyo waxba dirtay stoke halka southampton iyo sunderland ay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool ah haddii aan eegno xaggaas iyo horyaalka dalka talyaaniga waxaa xalay la ciyaaray laba kulan oo ka tirsan asbuucii labaad ee horyaalkan cusub kooxda shantii sano ee lasoo dhaafay ka talinaysa horyaalka talyaaniga ee yuventus ayaa xaqiijisay guusheedii labaad oo xiriir ah ka gadaal markii ay hal gool iyo eber isaga reebtay kooxda lazio goolka guusha waxaa yuuva u saxiixay laacibka qadka dhexe saami khadiira dhanka kalena kooxda milan ayaa khasaaro xoog leh kala kulantay napoli kadib markii loogaga badiyey afar gool iyo labo naabul qaybtii hore ee ciyaarta ayay carboonatay guusheeda kadib markii ay milan uga naxsatay laba gool oo uu u dhaliyey ciyaaryahanka cusub ee milik laakiin milan oo ciyaarta ku dhammaysatay sagaal ciyaaryahan kadib markii kaarka cas laga siiyey ciyaaryahanada kale ah kujka iyo niyan ayaa iska soo magtay labada gool waxaana u kala dhaliyey niyan iyo suuso balse dhammaadkii ciyaarta ayay naabuli xaqiijisay guusheeda kadib markii uu laba gool u dhaliyey ciyaaryahanka reer sbain hose maria kalahon ugu dambeyntiina haddii aan fiirino horyaalka dalka sbain ee la liga kooxda real madrid ayaa laba gool iyo gool ku dubatay naadiga selta figo waxaana guushaasi ay u suuragelisay inay qabato hogaanka horyaalka oo ay hadda ku horboodeyso lix dhibcood ciyaaryahan alvaro morata ayaa diiwaan geliyay goolkiisii ugu horreeyay ee real tan iyo markii uu dib ugu laabtay magaalada madrid bishii juun kadib markii uu kasoo tegay kooxda yuventus laakiin selta figo markiiba jawaab ayay bixisay kadib markii uu goolka barbaraha uu u dhaliyey oralena balse ugu dambeyntii real waxaa goolka guusha u saxiixay laacibka qadka dhexe uga ciyaara ee tony cruise ciyaaraha kalena ee horyaalka la liga kooxda aibar ayaa gool iyo eber ku garaacday valenzia oo sasuuna waxaa gurigeeda ku garaacday real sociedad oo dirtay laba gool iyo eber halka laganes iyo atletic madrid ay isla dhaafi waayeen barbardhac eber iyo eber ah dhegeystayaal xubintii ciyaarahana intaa ha inoo joogto
nuur xasan nuur nuur bakhaar ayuu ahaa oo nala socodsiinayey wararkii u dambeeyey ee cayaaraha welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ciddii jecel inay barnaamijkan ka qayb galaan ama ra'yigooda ay ku kordhiyaan waxa ay kala soo xiriiri karaan oo email ugu soo diri karaan emailka v o eda oo ah somali at v o a news dot com adinkoo soo raacinaya ama ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta mararka qaarna kusoo dari karaa xitaa teleefanadiina si idaacaddu ay idinla soo xiriirto caasho sidoo kale dhallinyaradu waxay samayn karaan inay la xiriiraan wariyaasheena gobolka marba meeshii u dhow si ay caash maxay noo xiga dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa farsamayaqaankeenna ayaan sheekh balan weydiiye
qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuus igu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab ku dhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag heestaasi fanaanka nimcan hilaacu inoo qaadaya u dambaysay barnaamijkayga duhurnimo inta haddii la idhahdo afarta galabnimo aanan dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi caashe iyo macaa shucuud iyo ayaan sheekh oo idinle sidaas iyo duhur wanaagsan
wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quso